Waddadii isku xirta deegaanada galbeedka gobolka Hiiraan iyo Beledweyne oo dhawaan la bilaabay dhismaheeda ayaa maraysa heer gabagaba ah. Dhismaha wadadan ayaa muhiim u ah dadka iyo gaadiidka iskaga kala goosha magaalada Beledweyne iyo deegaanada galbeed ee gobolka Hiiraan. Cabdiraxmaan Cilmi Canshuur oo ka mid ah mas'uuliyiinta kambaniga Istaahil ee dhisaya wadadan ayaa ka waramaya halka ay wax marayaan.
waxaan ka soo bilaabnay kow waddada waa laba kilomitir waddada firdhibaax siddeed boqol oo mitir laami waaye kun iyo laba boqolna waxaa waa carakaabo hawsha hadda si fiican inoogu maraysaa kow waxaan ka soo bilaabnay waddada in carradii iyo aan ka xaaqno in labaatan iyo shan konton sinti aan qodnay labaatan iyo shan sinti dhagaxa soo saarnay waa waxaa la saaray carakaabo labaatan iyo shan kaloo dhagaxaa saarnay olredy hadda konton sinti dhagaxna waa noo saaran tahay leeyarkii koowaad labaad saddexaad waa saarnay leeyarkii ugu dambeeya maraynaa waxaa noo dhiman oo keliya hadda waa gabagabo hadduu ilaaha yiraa drinagekii oo biyomareenkii waddada labada dhinac wuu noo dhiman yahay oo gabagabo waa asigana waa rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan inaan ku gabagabayno waxaa noo dhiman stagekii kale oo ugu dambeeyey oo last leeyar ah oo carakaabo iyo shamiito laysku qasaa kaa markuu noo dhammaada hadduu ilaaha yiraa waxaa ku xiga garaafalkii jaayigii jaayiga markuu dhammaaday kadib laamigii waa marka waxaan rajaynaynaa hadduu ilaha yiraa shaqa qurux badan nabadoon cabdiguhaad axmed duqow oo ka mid a nabadoonnada beledweyn iyo mid ka mid a ganacsatada ayaa ka warramaya dhibka ay ku qabeen waddadan kambaniga istaahil uu ka shaqa bilaabay maalinkuu ka shaqa bilaabay siday ahayd ilaahay subxaana qaadirkaa garan kara dhul cariiri ee bulshada rayidka marka hore ay isku qaban qaabisay oo maxaanku rahaaye ay wax ay dhigatay dhagax ay dhigatay oo jaay dhigatay meeshay ku ekeed waa laba kilomitir ay ahayd labada kilomitir maxaanku rahaaye sirac iyo saxariir iyo maxaanku rahay see ilaahayow maxay tahay xaalada leeyahay ayaa maxaanku rahay ilaahay kambaniga keenay qof yar iyo qof weyn inta ka qayb qaadatay oo inay hawshaan wax ka qabtaan aniga oo kalo sababtoo ah waddadan way burbursanaan jirtay wadda burbursan oo biyaha meydka halkaasaa garabka looga soo qaadi jiray ilaa buurahaasaa garabka lagu wada jiray alxamdulilah hadda waa maasha allah waaye waa noo socotaa insha allahu tacaala inta kasii dhimanna insha allahu tacala in noola sii geeya rajaynaa si kastaba ha ahaatee waddadan oo burbur xoogan ka muuqday ayaa waxaa dhismaheeda isku xilqaamay bulshada magaalada beledweyn si ay u yaraadaan shilalkii ka dhici jiray